bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay waxaad naga dhagaysanaysaan barta internetka ee cegag dot com kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya qeybtiisii saddexaad idinkoo qeybtii labaad haddii aan yar idin soo xasuusino aynu ku baranaynay asalka dadka soomaalida degista iyo dhaqdhaqaaqoodii qeybta saddexaad ee barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya waxaanu ku eegeynaa jamhuuriyaddii soomaaliya iyo weliba dagaalkii dariska la xornimadii kabacdi marka aynu eegno xornimada kadib xiriirka soomaalidu lalahay dalalka dariska la-a si hagaagsan uma uusan bilaamin sababtoo ah madaxdii iyo hogaamiyaashii soomaalida ee waqtigaasi ayaa doonayay inay mideeyaan dhammaanba meelihii ay soomaalidu ku noolaayeen si kastaba haatee dalalka dariska la ahaa soomaaliya waxay u arkeen in dowladda soomaaliya isku dayeyso inay qaybo dhulkooda ka mid ah ay qaataan taasina waxay dhalisay isku horimaad ka dhex abuurma soomaalida iyo weliba dowladihii dariska la ah dagaaladii ka dhex dhacay soomaaliya iyo etoobiya sanadihii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii iyo markii labaad kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ayaa ahaa sababihii dhaliyay isku horimaadkaasi kenya waxay rumaysaneen in dowladda soomaaliya ay dhiirigelinaysay waxaa loo yaqaanay dagaalka shiftada oo ka dhanka ahaa gobolka waqooyi bari ee loo yaqaanay n f d si kastaba haatee dhibaatada waa la xaliyey kadibna waxaa la hagaagay xiriirkii ka dhexeeyay soomaaliya ee dalalka dariska la ahaa soomaaliduna waxay noqotay xubin ka mid ah urur goboleedka sida hay-adaha dawliga ah ee horumarinta gaaska afrika ee loo yaqaano igad hay-adani waxay isu keentay soomaalida inay iska kaashadaan howlo bilow dariska si ay xiriir wanaagsan ula lahaan lahaayeen wadamada dariska la-a sida etoobiya kenya iyo weliba jabuuti xubnaha kale ee gobolka afrikada bari ee ururkan ku jira waxaa ka mid ah eritrea suudan iyo uganda ujeedooyinka ururka igaadna waxa weeye inay horumeyso korna u qaado danaha iskaashi ee wadamada xubnaha ka ah iyo in wada jir ahaan looga shaqeeyo nabadgelyada gobolka nidaamka awgeed waxaa dadka gobolka ku nool ahaayeen waayo aragnimo horumar dhaqaale leh iyo weliba iskaashi dhinaca dhaqanka ah sida arrimaha ganacsiga iyo weliba ciyaaraha taasi oo iyawadu weliba door lexaalla ka qaadanaysay marka aynu eegno xiriirka soomaalida ganacsiga marka la eego sooyaal waxaa iyana jidha xubinka noqoshada soomaaliya ee bulshada caalamka soddonkii sane ee ugu horreeyay intii soomaaliya xorta ahayd waxa ay ka mid ahayd ururada ummadaha midoobay ee loo yaqaano u n o united national organization urkan oo la aasaasay sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii kadib dagaalkii labada adduunka waxaana la aasaasay inuu horumariyo nabadda adduunka waxaana xarun ahayd new york oo ku taalla dalka maraykanka hadda waxaa xubnaa ka ah in ka badan boqol iyo siddeetan dal sanad kasta golaha guud ee ururku waxa ay ku kulmaan new york guluhu waxauna ka doodaa nabadda iyo horumarka adduunka dad walba oo xubin ku ah guluhu waxa uu ka qaybgalaa shirarka ka qaybgalka shirarka waxaa ka mid yahay siyaabaha uu dal waliba gacan uga geysto horumarinta bulshada caalamka dal ahaan soomaaliya ka mid ah beeda shirarkaasi sidaas ayayna soomaalidu gacan uga geystay dadaalka xal raadinta xalinta dhibaatooyinka adduunka sidoo kale soomaaliya waxay ka mid ururkii midooda africa ee o a u organization of african union unesco unicef ururada caalbeed ee arab league iyo weliba ururka wadamada islaamka oo ah organ oo ka mid a wadamada islaamka ah ururka ay leeyihiin ama shirweynaha islaamka oo ay sii xubinka noqoshada ururadaasi waxaa kaloo ay muhiim u tahay dalalka xubnaha ka ah si ay fursad ugu helaan inay ka wada hadlaan danahooda waxay iska kaashadaan koruqaadada dhaqaalaha teknolojiyada weliba horumarinta dhaqanka markii intaasi lagu jiray soomaaliya waxay soo madhay dowlad dheexa dowladdaasi waxa ay kala ahayd dowlad hab midnimeed u waday howlihii la doonayay in kor loogu qaado sidii soomaaliya ugu guuleysan lahayd xalinta khilaafadyada iyo weliba soomaaliya oo markaas noqotay wadan aada ugu horumaray koob iyo labaatankii sano ka jiray dowladii kaligitaliskaheed ee marxuum maxamed siyaad bare taasi oo soomaaliya ka dhigtay wadan horumar ah iyadoo soomaaliya gaadhay farsameynood u fara badan inagoo xiri warbixino la xiriira arrimaha xukunka militari ee soomaaliya iyo horumaradii dowladihii ka jiray soomaaliya oo ay soo kala ahaayeen aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxaa ra-iisul wasaare u ahaan jiray maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo cabdirasaaq xaaji xuseen weliba dowladda cabdirashiid cali sharmaake allahu naxariisto oo ra-iisul wasaare waa maxamed xaaji ibraahim cigaal dowladii militariga ahayd iyadoo waqtigaasi sagaashan iyo kowdii soomaaliya burbudhay allahu naxariisto maxaa siyaad baran oo ku dhintay magaalada wadankaasi nigeria sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo shantii bishii janwari innaga oo taasi dib ugu soo noqonayna ayaa haddana waxaa dhacay soomaaliya qaran burbur kaasi oo soo xoogeystay markaasina dhibaato fara badan ku reebay dadka soomaalida ah waxaadna marka aad moodid mid ay ka dameeyeen dadka soomaalida dhexdooda ah akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaay waxaad nagala socotaan cegaag waana barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya qeybtiisii saddexaad gabeenayna intaan toddobaadka dambe ku kulmi doono qeybta afraad waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo waa soo saaristii iskudubaridkii cabdirashiid maxamed daahir